magaalada guraceel ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay heerka koowaad waxbarashada ee jaamacadda safaana munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka jaamacadda macalimiin bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale cabdinuur maxamed yuusuf guddoomiyaha guud ee jaamacadda safaana iyo nuur xuseen sheekh doon guddoomiyaha jaamacadda safaana magaalada guraceel ayaa ka warbixiyey waxqabadka jaamacadda iyo marxaladihii ay soo martay inta ay dhisneyd hambalyo hambalyo sida sharciga ah ama caadiyan la wada yaqaano marka la qaadanayo daraja cilmiga la qaadanaayo waxaa loo yeelaa waa la babligareeyaa waa la babligareeyaa marka sidii aan u soo gaarnay annaga aan u soo dhaxalnay u soo xambaarnay ayaa raba anigana caawa inaan aanu intaa halka joogta oo waalidiin iyo martile markhaati gashanaya inaan caawa idin dhaho waxaan idinku wareejiyey oo aan si rasmiya idinkugu wareejiyey darajada cilmiga ah ee baaj digrii kulyadaha kala duwan ayaa ammaanadii aan soo xambaaray yaan rabaa caawa oon caddaynayaa inaan si ra- rasmiya aan idinkugu wareejiyey caawa qalinkiina sii wata qalinka ha jabinina buuggiina ha laabina waxaad samayn kartaa sida hadda gabadha ee samayso oo kaleeto inaad baaj labaad diyaarisid adoo diyaarinaya fiil kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta munaasabadda ka qayb galay ayaa bogaadin iyo habalyo u jeediyey ardayda qalijibinaysa aad ayaan ugu faraxsanaha runtii inaan maanta aan ka soo qayb galno munaasabadan qiimaha badan oo ay ku qalin bedelanayaan ardadan halkan oo ah dufcadii toddobaad ee ka qalin jabinaysa jaamacadda safaana aad ayaan u faraxsannahay inaan idinkala qayb qaadanno farxaddiinna runtii dhuusamareeb ayaan uga soo safarnay si aan runtii aad u aragtaan annaga oo garabkiina taagan aad ayaan ugu faraxsannahay soo dhowaada waxaan rabnaa inaan een, xoojiyo taladii wasiir shariif oo ahayd in kulliyadaha la baranayo ay galmudug kuwo oo fursad kale in ay noqdaan oo qofku oo iskiisa ugu shaqaysan karo tusaale ahaan maadooyinka een, kulliyadda beeraha iyo een, ii sheeg xanaanada xoolaha xitaa Eh, sidoo kale waxaan rabaa inaan maamulka iyo macalimiinta eh, jaamacadda safaana oo maanta ardadan gabdhaha iyo wiilasha leh een heerkan soo gaari soo gaarsiiyey in ayagana aan idhaahdo waa mahadsantihiin oo meeshaan idhi maanta eh, dad kala joogan oo ku jira maana maqlin waxaa laga yaabaa hadii jaamacadda eh, kolley camera madaas waa dhigay dadku inaanba loo jeedinba xoolihii inay muhiim nooyin aan loo jeedin beerihii oo kale sidoo kale arda la yidhi maanta waa ogala joognaa beerihii lama sheegin maantana dee shalay degli jiray deegaanada galmudug ama gobolada dhexe waxba kama soo baxaan waa la ogaada waa la jaabiyey guriceel qudaarta laga cuno ayay kasoo baxdaan allen horta ugu horreyn waa mahadsantihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u hambaliyeeyo een, aan bogaadiyo u duceeyo dhallinyarada galabtay qalin bedelanaysa ee runtii farxadda ay ka muuqato ee horteenna fadhisa waxaan idin leenahay waxaad soo marteen wakti een, runtii iyo dadaalaad soo muujiseen ilaa toddobaatan ee arday ah ee reer guraceel ee galabta qalin jabisay waa faa'iido noo soo korortay si kastaba ha ahaatee ardayda dhammaysatay heerka koowaad waxbarashada ee jaamacadda safaana ayaa ah dufcadii toddobaad ee ka qalinjibisa jaamacadda tan iyo markii la aasaasay